isbitaalka guud ee magaalada boosaaso ayaa lasoo dhigay maydka taliyihii garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso gaashaanle sare xasan shire ammaan kadib markii askari ka tirsan ciidamada ilaalada garoonka uu rasaas ku dilay xilli uu marxuumku ku sugnaa albaabka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso taliyaha ciidamada booliiska puntland sarreeye guuto cabdirasaaq maxamuud yuusuf afguduud ayaa v o a uga waramay sida wuxu dhaceen waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridii foosha xumayd ee lagu dilay gaashaanla sare xasan shire ammaan waa ahaa sarkaal aada u wanaagsan tacsi kadib sarkaalka waxaa lagu dilay garoonka diyaaradaha boosaaso checkpointiga hore qiyaastii meel u jirta shan tallaabo waxaana dilay askari ka mid ahaa ciidanka saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha boosaaso askarigaas waana dhacdo caadiya askartiisuu ka mid ahaa askariga dilka geystay ayaa taliyuhu sheegay inuu baxsaday balse ciidamada ammaanku ay si weyn u goobayaan waa uu dilay waana fakaday dabcan dadkuna waa garanayaan garoonka boosaaso meesha ku yaallo toga baalade ayuu xulay haddii alla idmo insha allahu si dhaqsaa ayaan jecel lahay inuu gacantayada u galo magaalada boosaaso inta laga baxo waa xidhan tahay baaristiina magaalada gudaheeda ciidamadu waa ku jiraan waana rajaynaynaa inuu gacanteeda soo galo allaha u naxariistay marxuum xasan shire ammaan waxa uu xilka saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso uu hayay muddo ka badan toban sano isagoo horay u soo qabtay xilal ay ka mid yihiin taliyaha saldhigga booliiska ee dekedda magaalada boosaaso iyo ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka bari wuxuuna ahaa nin si weyn loogu ammaano shaqada uu bulshada u hayay faadme yaasin jaamac v o a boosaaso